لله بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu bismi illaahi araxmaani araxiim dhegaystayaal waa habeen arbaca ah taariikhda hijriyadana waxa ay ku beegan tahay shan iyo tobanka bisha shanaad ee jamaadul awal sannadka kun afar boqol shan iyo afartanka hijri qodobada caawa barnaamijka faafreebka wararka aad ku dhegaysa doontaan waxaa ka mid ah xarakada shabaabulmujaahidiin go'aanka ay soo saartay waxa waaye in laga waantoobo inaan la aqbalin waa mamnuuc ninkii lagu arko oy u xidhan tahay wixii ka yimaada mas-uuliyaddeeda isagaa qaadaya cid allaalay ciddii ka dhaga adeegtana tallaabti ku habboon ayaa xarakadu ka qaadaysa wilaayada islaamiga ah ee banaadir oo go'aan adag ka soo saartay kaamirooyinka ay ganacsatada muqdisho ku xidhaan goobaha ganacsiga ee ku yaalla degmooyinka gobolka banaadir ganacsatadana uga digtay inay u hoggaansamaan awaamiirta ku saabsan arrinkaas ee uga timid kooxda riddada soomaaliya waxaan caawa faafreebka idinkugu soo gudbin doonnaa shir jiraayad uu qabtay sheekh muuse cabdi caraale waaliga wilaayada banaadir qodobada kale ee faafreebka waxaa ka mid ah howlaha guddiga maaraynta fatahaadaha uu ka wado deegaannada dhacajiinka webiga jubba oo si habsami leh u socda deegaanno dhacaduleedyada jilib iyo bu'aale oo dad laga soo daadguraynayo raashin qaybin laga sameeyey deegaannadaasi jamciyadda ixsaan alkhayriya iyo dhakhaatiir ka socotay isbitaalka guud ee degmada jilib oo mar kale si wadajir ah gurmad isugu jira lacag qaybin iyo baaritaan caafimaad kaga sameeya degmada jamaame in ka badan boqol iyo konton qoys oo ka faa'iidaystay deeqahaasi waraysiyo ku aadan faafreebka ayaad ku dhegaysa doontaan qodobada kale ee barnaamijka waxaa ka mid ah waa maxay labada arrimood ee mujaahidiinta alqaacida muddo labaatan sana u bayaamin jireen muslimiinta ee ugu dambayntii lagu waafaqay duulaankii khase kadib barnaamijka ayaad ku dhegaysa doontaan maamulka yahuudda oo shaaciyey khasaaraha militari ee ciidankooda ka soo gaaray dagaalkii khaza barnaamijka ayaad ku dhegaysa doontaan ciidanka kenya oo toogasho ku dilay shan qof oo kenyaan ah qodobadaas xubintii hadalhaynta warbaahinta iyo guudmarka mareegaha islaamiga ayaad barnaamijka ku maqli doontaan qaar ka mid a wariyaasheenna iyo wariye ka tirsan idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan ayaa caawa barnaamijka nagala qaybgeli doona waxaad toos inooga dhegaysanaysaan dhammaan xarumaha andalus ee wilaayaadka dalka halka dhegaystayaasheenna kale ay nagala socdaan ceeladda internetka aan ku leennahay ee life streamka ku soo dhowaada mar kale faafreebka wararka
قد أشادوا صحوة للدين كبرى أتى الإسلام بشرى إننا نلمح waa hagaag dhegaystayaal qodobo xiise badan ayaa idinku soo maqan balse qodobka ugu horreeya ee caawa barnaamijka faafreebka wararkaynu ku eegi doonno waxa uu noqonayaa wilaayada islaamiga ah ee banaadir ayaa go'aan adag ka soo saartay kaamirooyinka ay ganacsatada muqdisho ku xirayaan goobaha ganacsiga ee ku yaalla degmooyinka gobolka banaadir iyadoona ganacsatada uga digtay inay u hoggaansamaan awaamiirta ku saabsan arrinkaas ee uga imaanaya kooxda riddada soomaaliya waaliga wilaayada islaamiga ah ee banaadir sheekh muuse cabdi caraale oo shir jaraad u qabtay warbaahinta ayaa sidoo kale ka hadlay dhulboobka ka socda magaalada muqdisho bismi illahi raxmaan raxiim alxamdulilah rabi alcaalamiin sala allah wasalam calaa nabiyina moxamed waxaan rabay inaan dhowr noqdo aan ka hadlo oo ku saabsan walaayada banaadir oo ku soo kordha waayihii hadda ugu dambeeyey oan rabna inaan arrintaas aan awaamir ama digniino aan ka bixinno anigoo ah mas-uulka walaayada banaadir ugana mas-uul ah xarakada guud ee shabaab almujaahidiin horta guud ahaan waxaan rabaa inaan dadka muslimkaah soomaaliyed aan ogeysiiyo dalka soomaaliya waa dal lagu soo duulay waa dal ixtilaal galay oo cadow oo ku soo duulay duulaankaas ma ahan mid hadda shalay daraad soo bilowday waxaad ogtihiin sagaashan iyo labadii iyo sagaashan iyo saddexdii in gaalo duulaan ah soddon dowladood oo maraykan oo horkacayo inay soomaaliya yimaadeen ayagoo danagaara ka leh soomaaliya iyo inay qabsadaan khayraadka dalka soomaaliya in ay boobaan waagaas ay yimaadeen si mubaashar ay dalka u yimaadeen cid ay isku soo aadiyeen ayagoon jirin ayay si toosa dalka u yimaadeen oo ayagoo magaalada muqdisho iyo magaalooyinka dhan oo soomaaliya ay soo dhex istaageen ayagoo dadka hubka ka dhigahaya ayagoo jidadka isgoysidaa taagan ayagoo baabuurta iyo dadka shakhsiyaadka baaraya yacni dal la qabsaday oo dantii la raba in laga gaaro loogu talagal u ahaa markaas cid uga wakiila oo soomaaliya ma jirin ayagaa toos dalka u qabsaday adigu ilaahay fadligiis waa tii isla markiiba dadku isku mid maahan dad aragti dheer leh ayaa ka hor yimid ilaahay fadligiis waa kii ka huleelay maarata yacni dalka ka isaga huleelay ilaahay wuxuu ka dhigay ayagoo barqacad gadaalgadaal u socda inay dekada eerboor ku aruuraan ayna dalka isaga baxaan kadib marba maraaxil ayaa lasoo marayey soomaalida waxay tiraa ayaxtag eelna reeb marxaladihii lasoo maray waxay noqdeen in la isticmaalo soomaalida maadaama ay ku fashilmeen wejigooda koowaad oo ayagu ay soo mutuxeen inay isticmaalaan dad soomaaliya oo magaca soomaaliyeed iyo maqaar soomaaliyeed iyo carab soomaaliyeed intaba ku hadlaaya si dadka ay noqdaan looga dhigo kar maarata yani lagu maalo kar dalka lagu qabsado oo danihii lagaa- la rabo looga gaaro in ayaga kar laga dhigto yacni waxaa kuu muuqanaya dalkan siyaasad ahaan dhaqaale ahaan amni ahaan iyo maarata yani military ahaan dhinac walbood ka fiiriso dalkan waa dal ixtaala ku jira ninka madaxweynaha laga dhigayo waa nin asaga taangi lagu wado waana nin go-aanka ka soo baxa maarata yani xalane fulinahay waa niman loo idmaday oo loogu talagalay in danaha gaaladu ay leedahay ay dadka ku fuliyaan waxaa hadda la soo rogay in magaalada ganacsigeedii albaabadeedii furaayo oo dhan lagu xiro camero arrintaas markaan dabagal ku samaynay oo raad raacnay waxaa noo soo baxday inay tahay arrin laga soo abaabulay xalane oon xataa qolada riddadu ayagu inay fuliyaan moogi maahaneen wax kale oo tala ayna ku lahayn weliba shirkad gaara oo xiriir ayaga la leh ayaa qandaraaskan maarata la siiyey inay kaamirada ay keento halkii kaamiro shan boqoloo dollar ay joogta oo dadkii shacabka masaakiinta ah mid wax weyn haystay mid wax yar haystaba intaba lagu qasbaa arrintaas waa arrin aan rabnay inaan ka digno aan leenahay waa arrin dhanka ah yacni eh, ummadda soomaaliyeed maslaxadeeda iyo ganacsigeeda iyo islaamnimadeeda waana arrin laga soo maarata yani minguuriyey xalano laga keenay kooxdan riddadana fuliyaal ay ka yihiin oo la yidhi fuliya marka arrintaas waxaan leenahay ha laga waantoobo xarakada shabaabulmujaahidiin go-aanka ay soo saartay waxa waaye in laga waantoobo inaan la aqbalin waa mamnuuc ninkii lagu arko oy u xiran tahay wixii ka yimaada mas-uuliyaddeeda isagaa qaadaya cid allaalay ciddii ka dhaga adeegtana tallaabti ku habboon ayaa xarakadu ka qaadaysa war maarata yani dabool dabool la saaraya ma aha war cad oo digniina oo aan bixinayno waayo qof walbaa inay dhegaysato iyo maqasho ayaa laga rabaa warkaas waxaan rabaa inuu caddaado qodobka ii labeeya waxa weeyaan waxaa cabashooyin aad u fara badan ay baryahan naga soo gaarayeen dadka soomaaliyeed ee muslimiinta ah ee degan magaalada muqdisho arrin ku aadan dhulboob waxaa horey u jiray ood ogtihiin in la boobayo dhulkii danta ee caamka loogu talagalay oo maar dadka soomaaliyed oo dhan ka dhexeeyey oo dowladihii ay lahaayeen waa la boobay iyadoo lagu xalaashanayo in dan caam oo kale lagu qabanayo bal ninka sheegi kara danta caamka oo dhulkii maarata yani la boobay lagu qabtay danta caamka lagu qabtay ninka sheegi kara ayaaba kulligood jawaab kale oo khaas ay galeen dana khaas ayna isku bedeleen inta la bahaloobay ayaa waxaa loo soo dhigtay dadkii maarata yani soomaaliyadoo maarata yani shakhsiyaadka ah dhulkooda in la boobo maalin walba laga qaylisinaya islaamo waayeela ah iyo maarata yani dad marasa iyo dad maata ah ayaa laga qaylisinaya dhulkoodii la dhacaya waxaan aragnay dowladdii si aad bartay dukumentigeeda dad haysta dhul la bixiyey sideetameeyadii iyo maarata yani dhul la bixiyey oo hadda la dhacayo oo la boobayo oo dukumenti maarata yani leeyahay eh, dowladda xasan sheekh aa dukumenti usoo saartay oo dul- dadka la barakicinayo la- maarata yani la dhacayo oo dadka maalin walba ay oynayaan oo ay dar- maarata yani qayldhaaminayaan oo yaa muslimahay ay leeyihiin oo cid u gargaaraysa cid u gurmanaysa midna ayna jir waxyaalahaas markaan dabagalnay waxaa sabab u noqday niman ganacsata ah oo sharikado waaweyn leh oo ilaahay wax siiyey laakiin iimaankii alla ka qaaday oo waxoodii ay deeqi waayeen oo meel allaale meeshii qoladan riddadu ay boobaysaba ka gadanayo oo lacag u shubaya oo dadkii in la barakiciyo sabab u noqonayo waxaan leeyahay ha ka waantoobeen hadday wixii idinku filaa waayeen wax islaameed iyo dad muslimiina inaad maarata barakicisaanoo oo islaamo iyo dad ma- maata aad ka oysaan waxba ka keeni maysaan waxaadna ku wey doontaan wixii horood haysatay inaad ku wey doontaan arrintaas waa digniin culus oo xarka shabaab mujaahidiin ka socota cid allaale ciddii isku dayda inay dhul dad shacab masaakiinuhu ay leeyihiinoo soomaaliyeed inta barakicisa iyadoo ay ku nacfiso uma suurogeliso ha dhowaato ha dheeraato ilahay idinkiisa insha allah ma u suurogeliso ha deertaanba waa inkaga digaynaa waa idin sheegaynaa arrintaas ka joogsada ka waantooba ka caqliyaysta in dad la dhacaayo aad lacag adugu aad maarata yani ku bixiso tiraad kumentiga isii dadkii banaanka maarata lo- laxaaqana banaanka ay oynayaan arrintaasi arrin damiir iyo dadnimo iyo diin midna ay ogoshaa maaha arrintaas iyada ahna waxaan ka bixinaynaa digniin in laga waantoobo oo arrintaasi laga joogsado haddii laga joogso waayana yacni dadka ka shaqaynaya kuwa riddada ku jira iyo kuwa ganacsatada ah oo arrintaas ku lug leh intaba in sha allahu ilahay idinkiisa way eedi doonaan xarakaduna il gaara ayay ku maarata yani ku eegeysa waxaan leeyahay ka jooga ka jooga ka jooga ka waantooba waxaan leeyahay dadka soomaaliyeed oo dhan kulli guud ahaan waxaa idin saaran xil culummada xilaa saaran dadka maarata yani ganacsatada xilaa saaran dadka indheergaradka ah oo waxgaradka xilaa saaran ummaddan ummad lagu soo duulayo dhinac walba laga baabi'inayo waaye xabadda la ridaayo waxaa ka daran dagaalka kale oo ho- ka hooseeyo nagula haayo oo dhinac walba leh dhinac caafimaad dhinac akhlaaq dhinac maarata yani waxbarasho tacliin dhinac walba waa la iska soo weeraray marka weeraradaas waxaa loo bahan yahay dadka soomaaliya inay indho waaweyn ay u yeeshaan ayna ka digtoonaadaan shirqoolada cadowga ma aha shirqoolada cadowga oo wado midka xabadda u ridaaya keliya maaha taasaa ugu fudud waxaan leeyahay dadka soomaaliyeed oo baraaruga isku tashada wiilashan yararka ah oo adinka maarata yani wiilashiina ah oo halgamayana garab siiya si dhibaatooyinkan maarata yani maalin maalin ka dambaysa soo siyaadaya si looga baxo dalkeenna uu xor noogu noqdo diinteenna islaamkana aan ugu madax bannaano anagu dad muslimiin ahaan nahay dimuqraadiyad iyo dastuur gaala qortay waxa noocaasa waxa weeyaan waa wixii gaalada dhaqankeedii oo naloo soo raray oo diinteenna la rabo in lagu baabi'iyo aakhiradeenna adduunkeenna maarata yani lagu tirtiro marka waxaan leeyahay hala baraarugo aan islaamnimadeenni ilaah maarka cabsigeenna u noqonno adduunyadeenna wixii na anfacay aan ku dadaalno aakhiradeenna aan ilaashanno cadowgana aan ka midowno aan meel uga soo wada jeesanno aan isgarabsanno gaalo tabar ma laha waa iska celin karnaa waa ka adkaanaynaa ilaahay baa garabna siinaya ilaahay baan kaashanaynaa subxaana wa tacaala asaa koonkan oo dhan awooddiisa ay gacantiisa ku jirtaa ciidankiisa isagoo badan yahay waxaan le aan isku kalsoonaano cadowgana aan iska celinno hada wabilahi towfiiq wajazaakum allahu khayr wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu
الإسلام بشرى إننا نلمح waa hagaag dhegaystayaal barnaamijka ayaad dhegaysanaysaan faafreebka wararka qeybihiisa horena waan ku guda jirnaa markanna waxaad ku soo dhowaataan xubintii hadaleynta warbaahinta iyo guudmarka mareegaha islaamiga waxaa halkan ka soo jeedinaya walaalka maahir maxamed haye maahir aad baad u mahadsan tahay walaalka bashiir muxiidiin abu ayman xubinteenna hadalhaynta iyo guudmarka mareegaha islaamiga ah waxaan caawa ku eegi doonaa qodobo kala duwan ugu horeyn waxaan soo qabanayaa barta uu barnaamijka faafareebka wararka uu ku leeyahay aalada telegramka bashiirow barta waxaa saaran shirka jaraa-id ee uu qabtay waaliga wilaayada islaamiga ah ee banaadir kaasi oo uu degniin uga soo saaray kaamirooyinka ay murtadiintu ku amartay in lagu xiro goobaha ganacsiga ee magaalada muqdisho iyo boobka ay ridada ku hayso dhulalka danta guud iyo dadka shacabka ah si fiican sidoo kale barta barnaamijka faafareebka wararka iyo aalada telegramka waxaa saaran howlgal qorsheysan oo maanta ciidamada mujaahidiintu ay ka fuliyeen deegaanka weydow ee duleedka magaalada muqdisho waxay ku dileen askari ka tirsanaa murtadiinta gaar ahaan kuwa lacagaha baada ka qaada dadka shacabka iyo gaadiidkooda ciidamada mujaahidiintu waxay sidoo kale murtadkaasi kasoo qanimaysteen qori e k afartan iyo toddobaah oo uu ku hubaysnaa kadib markii ay khaarijiyeen qodobo kala duwan iyo dhacdooyin kala duwan oo ay ka mid yihiin wararkii iyo barnaamijtii idaacadda islaamiga al andalus ay baahisay ayaa barta barnaamijka lagu faafiyey si fiican inahaas ayaana ugu muhiimsanaa markan haddii aan eegno wakaaladda wararka ee shahaada oo ah wakaalad ka faalloota wararka bariga afrika guud ahaan gaar ahaana soomaaliya iyadoona ku qorta luuqadda carabiga waxay maanta daabacday warbixino kala duwan iyo maqaalaad ugu horeyn bashiirow wakaaladda shahaada waxay maanta faafisay wararka howlgallada ay mujaahidiintu ka fuliyeen wilaayaadka islaamiga ah sidoo kale waxay wakaaladdu maanta daabacday warbixin sawiro wadata oo ku saabsan guddiga maareynta fatahadaha xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo raashin qaybin iyo howlo caafimaad ka sameeyey deegaanaha hoostaga degmada jilib waxay sidoo kale daabacday dhaqaalaha etoobiya oo sii hoobanaya sidoo kale shahaado waxay daabacday qararaasi ka taagan badda cas iyo maraakiib yahuuddu leedahay oo la weeraray haye markan haddii aan eegno mareegta soomaali memo warbixino kala duwan ayaa maanta lagu daabacay qisada taa'ib ay muuqaalkiisa baahisay alkataa'ib oo baraha bulshada qabsaday mid ka mid ah askartii taa'ibiinta ahaa ee dhowaan muuqaaladooda faafisay kataa'ib al akhbaariya ayaa hadalhayn dhaliyey warbixin ku aadan arrimahaasi ayayna faafisay guddiga maareynta fatahaadaha oo raashin iyo daawo ka qeybiyey hargeysyari sawiro warbixin ku aadan sawiradaas iyo dadaalada guddiga ayaa lagu baahiyey bashiirow haddii aan eegno markan websayteka calamada oo ka mid ah mareegaha islaamiga ah oo maanta warbixino kala duwan iyo dhacdooyin ayaa lagu baahiyey waxaana ka mid ah dhageyso waaliga banaadir oo ka digay kaamiradaha murtadiinta ay ku amreen ganacsatada si fiican warbixin ku aadan ayaa lagu baahiyey iyo codka shiikha howlgal askari lagu dilay oo ka dhacay duleedka magaalada muqdisho ciidanka kenya oo toogasho ku dilay shan qof oo kenyaan ah warbixinadii lagu daabacay mareegta calamada ay ka mid ahayd daawo mujaahidiinta oo gurmad raashiin iyo daawo ah gaarsiiyey hargeyseri sawirada ayaa lagu faafiyey dhegeyso waraysi uu bixiyey mid ka mid ah askartii lagu qabtay duleedka afgooye inahaas ayaana ugu muhiimsanaa markan waxaan soo qabanaynaa websayteka idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan waxaana canaawinta ee lagu daabacay ka mid ah maxaabiista yahuudda maxay kala soo kulmeen xabsiyada haza sidoo kale waxaa lagu baahiyey tani waa haza oo ah hooyada saabiriinta dhegeyso maqaal muhiima inahaasi ayaana ugu muhiimsanaa ugu dambeyn walaalka maahir maxay ahayd maantaad alhayntii taalay baraha bulshada
aad baad u mahadsan tahay walaalka bashiir waxaa saacadihii lasoo dhaafay aada looga hadalhayay baraha bulshada ay ku wada xiriirto muuqaal qarsoodi ah oo laga duubay gudoomiyaha baarlamaanka maamulka ridada ah ee puntland murtad cabdirashiid yuusuf jibriil murtadkan ayaa bashiirow muuqaalkan ka soo muuqanaya isaga oo sheegaya in uu dareemayo cabsi taasi oo ka dhalatay khilaafka u dhexeeya maamulka siciid deni iyo kuwa mucaaradka ninkan oo deni aada ugu dhow ayaa doonaya inuu baarlamaanka puntland ka meelmariyo nooca doorasho ee uu doonaya madaxa maamulkaasi gartay kooxaha mucaaradka ayuu sheegay in cabsi uu ka dareemayo wuxuuna yidhi nin maskiin ah baa nahay oo siddeetan gaari oo oo tigniko ah baa dusheeda saaran mucaaradku hadday ii yimaadaan way ikaxisan karaan arimaha ereydaas ayaa ka mid ah waxyaabaha uu ku hadaaqayey bal aan dhegaysanno murtadkan mar uu arrimahaasi ku cataabayey sideetan gaari oo tiinkaa qorsheeda way saaray waa ilmaadamay ninkaas qolka ee miskiinka ee gudoomiyaha baarlamaanka reer sanaag bay arkaan hadday ii yimaadaan hadday qaadan karaan bahasha halkaasay jirtaa madaxtooyada in la tegi maayo xubintii hadalahaynta iyo guudmarka mareegaha islaamiga ahna intaas ayaan uga bixinaa aad buu wanaagsan yahay walaalkeen maahir maxamed ayuu kaasi ahaa أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا waa hagaag dhegeystayaal barnaamijka ayaad degeysanaysaan faafreebka wararka markana maamulka yahuudda ayaa shaaciyey khasaaraha militari ee ciidankooda ka soo gaaray dagaalkii khaza qodobkaas iyo sidoo kale falanqeyn ku saabsan waa maxay labada arrimood ee mujaahidiinta alqaacida muddo labaatan sano ay u bayaamin jireen muslimiinta ee ugu dambeyntii lagu waafaqay duulaankii khaza kadib waxaad ku maqlaysaan xubintii xaaladihii u dambeeyey ee filistiin waa kan walaalka suheyb cabdulaahi aad baad u mahadsan tahay walaalka bashiir muxidiin abu ayman haddii aan eegno wararkii ugu dambeeyey ee magaalada khaza ciidanka gumaystaha yuhuudda ayaa maanta waxa uu buriyey qaar ka mid ah shuruudihii xabajoojinta ahaa ee dhex maray iyaga iyo kooxaha muqaawamada filistiin bashiiro waxaa la soo warinayaa in taangi ay leeyihiin ciidanka gumaystaha yuhuudda uu rasaas ku furay dad shacab ah oo ku sugnaa waqooyiga magaalada khaza kooxaha muqaawamada filistiin oo ay ka hadleen waxa ay sheegeen in qaar ka mid ah qodobadii heshiiska uu jebiyey ciidanka gumaystaha yuhuudda iyagana dhankooda ay ka falceliyeen embashiro weerar qaraxa ayay ku beegsadeen ciidanka gumaystaha yuhuudda taasi oo iyagana soo gaarsiisay khasaaro ee dhanka kale bashiir weli waxaa socda heshiisyada maxaabiis isdhaafsiga ah ee dhinacyada dhex maraya caawa waxaa la filayaa inay dhacdo qaybtii shanaad oo heshiis maxaabiis isdhaafsi ah maamulka gumaystaha yuhuudda waxaa la sheegay inuu xabsiyada ka sii dayn doono shan iyo toban dumar falastiiniyiin ah iyo shan iyo toban carruur falastiiniyiin ah taasoo tirada guud ka dhigaysa soddon sidoo kale kooxaha muqaawamada filistiin ayaa caawa iyagana la filaya inay sii daayaan maxaabiis hor leh oo yuhuudda kaga soo qabteen howlgalkii toddobadii oktoobar dhanka kale bashiirow xaafadda baytuxaanuun ee magaalada khaza waxaa laga helay qaar ka mid ah raadadkii ay kaga tageen ciidanka gumaystaha yuhuudda muddooyinkii halkaas ay ka dagaalamayeen muuqaalo lagu faafiyey mareegaha internetka waxaay muujinayeen rasaas iyo agabyo ay isticmaalayeen saraakiil iyo ciidan ka tirsan yuhuudda oo ay goobta kaga carareen dhanka kale bashiirow war ka soo baxay taliska ciidanka yuhuudda waxa ay ku qirteen khasaaraha ka soo gaaray dagaalka waxa ay sheegeen in tan iyo toddobadii oktoobar askarta ka dhaawacantay ay gaarayaan ilaa kun askar iyo saraakiil ah laba boqol iyo laba ka mid a ayaa la sheegay inay xaaladoodu halis tahay sida ay daabacday saxiifadda haartis ee ka mid ah warbaahinada yuhuudda n waa hagaag weli waxaan ku guda jirnaa wararka filistiin maxay tahay labada arrimood ee mujaahidiinta alqaacida muddo labaatan sana ahay u bayaamin jireen muslimiinta ee ugu dambayntii lagu waafaqay duulaankii qasa kadib qodobkaas waxaa inoo falanqay doona weriye salmaan axmed oo ka tirsan warqabadka dibadda ee idaacadda islaamiga alfurqaan haye salmaan aad baad umahadsan tahay ee walaalka sidaad la socoto dhegeystayaashuna ay la socdaan ee toddobadii oktoobar ayay ahayd markii kooxaha muqaawamada filistiiniyiinta ay weerar culus oo abaabulan oo loogu magacdaray duufaanul aqsa ay ku qaadeen ee deegaanada ay yuhuuddu xooga ku haystaan ee dhaca ee xindaabka ghaza ee weerarkan oo ahaa mid abaabulan aadna u qorshaysan run ahaantiina ee ka fajiciyey cadow iyo saaxiib intaba wuxuu dhaliyey saameyn ballaaran oo dhinacyo kala duwan leh ee waxaad la socotaa in maraykanku tawaasunkiisii uu waayey islamarkaana uu si cad oo aan gambasho lahayn sheegay inuu taageerayo yuhuudda xaqna ay u leeyihiin yuhuudda waa sida uu maraykanku hadalka u dhigaya inay isdifaacaan oo ay geystaan waxii aad aragtay ee ka dhacay ejiida ghaza oo ku dhowaad shan iyo toban kun oo muslimiina ay ku shahiideen taageerada maraykanka uu siinayo maamulka yuhuuddana ee run ahaantii maysan ee soo bilaabanin ee howlgalka duufaanta alaqsa markii uu dhacayey oo waa taageero ee la soo jaanqaadaysa ee markii maamulka yuhuudda uu xooga ku qabsaday ee deegaano ka mid a dhulka muslimka ee filistiin oo waxaad la socotaa ee kun sagaal boqol afartan iyo sideedii ee markii la aas-aasay ee kayaanka sahyuuniga ee dhulka ee filistiin xooga ku haysta dowladda maraykanka ayaa ahayd dowladdii koowaad ee aqoonsata ama kayaankaas u aqoonsata inuu yahay dal madax bannaan oo dowlad ah sidoo kalena siyaasadda arrimaha dibadda ee maraykanka waxaad la socotaa in mudnaanta koowaad ay siinayso ilaalinta iyo dhowritaanka amniga yuhuudda ee xoogga ee ku degan ee dhulka muslimka ee filistiin oo ah xilliga la aasaasay kayaanka sahyuuniga ilaa oo hadda ku guda jirno waxaa la sheegaa in taageerada maraykanka uu siinayo ee maamulka yuhuudda ay gaartay bilyan oo dolarka maraykanka marka taageerada maraykanka ee yuhuuddu waa mid haynkaas ah oo sidaas ah lidaalika markii sheekh usaama bin laadin iyo culimmada mujaahidiinta ee mucaasirka ah ay ku dhawaaqayeen dagaalka jihaadka ah waxay sheegeen in hadafka koowaad ay ka dhiganayaan maraykanka inay beegsadaan oo waa tan sheekh usaama bin laadin raximahullah uu amniga maraykanka ku xiray in filistiin amni laga dareemo oo dadka muslimiinta halkaas ku dhaqan ay amni dareemaan sidoo kalena waa tan uu sheekh ayman adawaahiri uu leeyahay ma aqbalayno ama ma ogolaanayno in masaadkii andalus ka dhacay oo kale ay mar kale ka dhacaan wadanka filistiin sidaas darteed siyaasadda mashaa'ikhda jihaadka waxay ahayd in maraykanka la beegsado waxay arkayeen in maraykanka haddii la beegsado la daciifiyo ay ka dhigan tahay in yuhuudduna ay daciifayaan sidaas darteedna filistiin ay noqon doonto xor marka dad badan oo muslimiin ah oo xilligii sheekh usaama bin laadin iyo mashaa'ikhda jihaadka ay jihaadka ka dhanka maraykanka ku dhawaaqayeen run ahaantii isku xirkaasi aad uma aanay dareemeynin dadka qaar ayaana sheekh usaama ku dhaliilayey inuu ku gardaran yahay dagaalka ka dhanka maraykanka haddii uu u helinayo filistiinna ay la gudboon tahay inuu beegsado maamulka yuhuudda ee xooga ku haysta dhulka muslimka ee filistiin laakiin dhammaan dadkii xilligaas arrinkaasi mashaa'ikhda jihaadka ku dhaliilayey hadda way dareemeen waxa uu sheekh usaama bin laadin iyo mashaaikhdii kale si guud mujaahidiinta alqaacida ay ka hadlayeen oo waa tan hadda maraykanka wejigiisa rasmiga uu banaanka soo dhigay cid welibana ay dareemayso in maraykanka iyo yuhuuddu ay yihiin dameer iyo labadiisa dhagood oo aanay jirin wax ay ku kala duwan yihiin haddii maraykanka la jebiyo ama awooddiisa la daciifiyana ay ka dhigan tahay in saxansaxa nasri iyo guul ay usoo gashay muslimiinta filistiin xaqiiqdaasna run ahaantii waxaa bannaanka soo dhigay ee howlgalka duufaanta alaqsa iyo tallaabooyinkii xigay ee ay qaadeen maraykanka iyo yuhuudda oo waataad la socoto markii howlgalka duufaanta alaqsa uu dhacay dowladda maraykanka waxay ahayd dowladdii ugu horreysay ee weerarkaasi cambaaraysa madaxweynaha maraykanka jo biden iyo wasiiradiisa dagaalka iyo arrimaha dibadda ayaana si xiriir ah u soo gaaray magaalada talaabiib iyagoo muujinaya inay taageersan yihiin oo ay garab taagan yihiin maamulka yuhuudda uma kala harin mas-uuliyiinta maraykanka noocyadooda kala duwan xitaa guddoomiyaha aqalka kongareska maraykanka ayaa ka mid ah oo si cadba u sheegay in dagaalkan uu yahay dagaal diineed taageerada maraykanka uu siinayo ee yuhuuddana ay tahay taageero diineed ee sida uu hadalka u dhigay marka xaqiiqada ah in maraykanku uu yahay difaaca koowaad ee maamulka yuhuudda mashaa'ikhda jihaadka tobannaan sano ayay sheegayeen oo ay ku celcelinayeen laakiin waxaa la dhihi karaa toddobadii oktoobar wixii ka dambeeyey ayay si rasmi ah oo muuqata oo aan daah saarnayn qof welibana uu fahmi karo ayay usoo baxday waxayna qayb ka mid tahay wacyiga ummadda ee aadka u kordhay oo hadda markaad e, baraha bulshada iyo meelaha ay ummaddu e, ku wada kulanto aad ku jirto waxaad arkaysaa in absad shakhs muslim ah uu hadda og yahay in maraykanka iyo yuhuuddu ay yihiin e, dameer iyo labadii dhegood oo aanay wax isdhaama jirin E, lidaalika ay mantiq tahay qofka doonaya inuu difaaco masjid alaqsa iyo muslimiinta filistiin inuu beegsado maraykanka marka e, tan waxay ka mid ahayd e, xaqaa'iqda e, waaweyn ee horey u jiray hase yeeshee howlgalka duufaanta alaqsa iyo wixii xigayba uu banaanka e, soo dhigay E, waa tan e, aad la socoto sheekh khaalid baatarfi oo ah mas-uulka mujaahidiinta alqaacida e, jasiirat alcarab isagoo wareysi bixinayay oo uu kaga hadlayay su-aalaha laiska weydiinayay ee howlgalka duufaanta alaqsa sheegay in wixii xilligan ka dambeeya aanu jiri doonin insha allah qof muslim ah oo mujaahidiinta ku dhaliili doona waxa ay u beegsanayaan maraykanka marka aanu u imaano xaqiiqada labaad ee uu daha ka rogay dagaalka ghaza waa xaqiiqada andimada ka jirta wadamada caalamka islaamka dad badan oo muslimiinta ka mid ah ayaa mujaahidiinta ku dhaliilayay dagaalka ka dhanka ee dowladaha ka jira caalamka islaamka in la takfiiriyo lala dagaalamo lagu baxo dad badan ayaa diidna muhiimna u arkayay haddii dagaal ee ka dhan ah gaalo la qaadayo in la beegsado maraykanka iyo yuhuudda laakiin mujaahidiintu waxay tilmaamayeen in si loo gaaro maraykanka iyo yuhuudda ay tahay in laiska horleexiyo caqabadaha wadadaas ee ku horgudban oo dabcan ah ee dowladaha ka jira caalamka islaamka ee ku daaban maraykanka iyo yuhuudda ahna ee dadka ee masaalixda ee maraykanka iyo yuhuuddaba ee afar iyo labaatan saac difaacaya xaqiiqada marka maamuladaasi ee dadka qaar dood ka keenayeen hadda way caddaatay ee dagaalka ghaza ayaana ee daaha ka rogay oo marka ay yuhuuddu afartan iyo siddeed maalmood oo xiriir ah duqaynayeen oo ay gumaadayeen oo ay wax weliba u geysanayeen muslimiinta ghaza ee go'doonsan waxaad la socotaa dadka albaabada ka xirtay ee dhaawacyada muslimiinta inay soo gudbaan diidanaa go'doonka geliyey ee ghaza u diiday shidaal iyo biyo iyo cunto in la geeyo waxay ahaayeen marka laga soo tago yuhuudda dowladaha carbeed gaar ahaan dowladaha ku xeeran ee filistiin sida masar oo kale urdun oo kale lubnaan oo kale dowladahaasi sidaad la socoto xuduudda ayay xirteen wayna diideen in qofna uu ka soo gudbo filistiin qof ka tegey waddamadaasna uu gudaha u galo lidaalika waxaa adkaatay in dadka muslimiinta ay u gurmadaan walaalahooda filistiin waxaa taa ka daran inay diideen in xitaa dhibic biyo ah ay u gudubto ee ghaza iska badaa daawo iyo cunto wixii lamid ah lidaalika tani marka waxay keentay in dad badan oo muslimiin ah ay dareemaan xaqiiqda rasmiga ah ee dowladaha ka jira caalamka islaamka iyo inay yihiin difaaca koowaad ee maraykanka iyo yuhuudda haddii aanay iyagu ahaan lahaynna xaqiiqda ay tahay in muslimiintu ay waa hore ay jiridda u siibi lahaayeen maamulka yuhuudda ee xoogga ku haysta ee dhulka muslimka filistiin marka tanina waxay ahayd xaqiiqo labaad oo uu banaanka soo dhigay ee dagaalka ghaza iyo howlgalka duufaanta alaqsa labadan xaqiiqe eenu soo tilmaamnay tobannaan sano ka hor ayay ku baraarugeen oo ay ogaayeen ee hogaanka jihaadka iyo dadka mujaahidiinta ee halgamaya laakiin dad badan oo muslimiin ah ayuu caad eh, ka saarnaa maantana waxaa allah fadligii ah inay dadkii muslimiinta ahaa ay ka wada dheragsan yihiin lidaalika waxaa la filaya aadna rajo looga qabaa inaanay jiri doonin cid dood ka keenta dagaalka ka dhanka maraykanka iyo sidoo kale dagaalka ka dhanka maamulada ee ka jira caalamka islaamka ee difaaca koowaad u ah maraykanka iyo talaabiib aad buu u mahadsan yahay kaasi wuxuu ahaa weriye salmaan axmed oo ka mid ah wariyaasha idaacadda islaamiga alfurqaan iminkana aan dib idinkugu celiyo walaalka bashiir muxidiin abuayman iyo qaybaha kale ee barnaamijka faafareebka wararka waa hagaaga dhegeystayaal qeybaha dhexe ee barnaamijka faafareebka wararka ayaan ku guda jirnaa guddiga maareynta fatahaadaha ayaa weli wada howlaha soo daadgureynta dadka ay fataahaduhu saameeyeen iyadoo sidoo kale gurmado kala duwan la gaarsiinayo qoysaska ku dhaqan deegaanada jiinka webiga jubba ee u dhexeeya degmooyinka jirib iyo bu-aale ee walaayada jubbooyinka wariyaheena cismaan axmed dhuubow oo dowmo ka ambabaxay degmada jidhib safar ku wehelinayey ayaa isagoo doonta dul saaran tabintan tooska ah halkaas inooga soo sameeyey hadda waxaan ku suganahay halka ay doomanka ku xiran yihiin qaarna ay ka baxayaan qaarna la rarayo waxaa ila jooga mid ka mid ah odayaasha dhaqanka ee magaalada jilib ee kusoo dhowow andalus nabadoon madiyow waay meesha aan joogno shalay waxay aheyd beeray aheyd meeshan waxaa isku bedeshay deked ayaa isku bedeshay mataqaanaa waxaa ka baxayaan doonayaasha dadna way keenaysaa waxna way raashina way qaadaysaa maanta waxaa meesha ku xiran hadda koowa laba saddex afar shan labana way baxday dad mataqaana waxbay raashin bay qaaday oo degdeg ah bay qaaday raashinkii ugu fudud bay qaaday timir iyo daawo wixii ugu fudud bay qaaday meeshaad arkaysid buushish waaye way socdaan qaarna way yimaadeen oo waxaan aad arkaysid biyo waa intii ishaa haysid beerahan waxaa la yidhaahdaa goomoole raaxoole yibisoole beeraha khalaaliyow ilaa kuwan jili waa isku xiran goomoola la yidhahdaa inta webi waay iyo inta wax way ma qabto dalka waa siman yahay biyaha waa ku siman yahay god iyo doon waa ku siman yahay alla raxmaanka noo naxariisay jilib alla noo badbaadiyey siddeetan iyo lixda tuulo oo degmada jilib ayaa mataqaanaa ayaa loogu daabula soddon iyo saddex kilomitir degmada jilib ay u jirto la yidhaahdo kaaytooya aan u socdaa
mar kale ayaan maanta ka dhaqaaqnay halkay doomanka ka baxaan ee garoonka maalaada xaashicirow waxaan saarannahay mid ka mid ah doomaha ka shaqaynaya mashruuca gurmadka fatahaadaha ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ujeedkeenna maanta waa mar kale iyo inaan gaarno deegaano hor leh oo ka fog deegaanada magaalada jilib oo qiyaastii konton kilomitir u jira islamarkaana ka mida deegaanada ku hareeraysan webiga jubba gaar ahaan inta u dhexaysa degmooyinka bu'aaliyo jilib guddigu waxay ii sheegeen in halkaas laga soo daadgurayn doono dad weli ku sugan tuulooyin sidoo kalena la gaarsiin doono gurmadyo kale deegaano badan ayaa mari doona waxaa sidoo kale safarka lagu helinaya nabadoonno sidoo kale waxaa safarkeena lagu helinaya mas-uuliyiinta gurmadka reer gobol iyo kan xarakada waxaad noogu warantaa bal meelaha la maraya safarada noocaan oo kale ah safarada waa halis badin meelaha qaarkood saan oo kale buundadaad macnaha waad u jeeday halistaan ku marnay saas waa meelaha qaarkood halistaan askale adigu meeqa maalmood amaba intee saacadood halkan ku safraysaa ilaa labiyo tobanka labiyo toban saddex iyo toban saacadood afar iyo toban saacadood saasaa dhexdiisna ugu shaqaynaa webiga dhexdiisa meeqa isbuucaad shaqaynaysaa saddex isbuuc habeenii maalin waa shaqaynaysaa habeenii maalin aan shaqayna habeenkii marmar shaqada waxaan ku soo degaa afar saac shan saac habeenkii ugu dhow oo cabo macnaha shaqada waa kuu fududaataan isleeyahay saddex saac habeenii baan ku soo degaa waxay warantaa marka ilaa hadda qiyaas meeshii kugu fogaa tagta waxa kale manaana manaana meeqay noo jirtaa lixdan kilomitir markii webiga ka taageen macnaa laba boqol kilomitir waay
waayahay marka xawaaraha doontaan ka waran xawaaree doonta alxamdulilah rabbilcaalamiin intaan shaqada aan bilaabay weli irid ma arkin wax khasaara oo intaad daddood ku wan maya maya ilaahay khasaare waa anaga eemiine wax khasaare anaga intaan gurmad aan samaynayn wax khasaare aan la kulannay ma jiraan laakiin halis badan aan maraa halis badan aad iyo aad aad iyo aad aad iyo aad halis badan markii shaqadaadu maxay tahay soo daadgureen me shaqadaadu maxaa waaye shaqadeedu macnaa daadgureen waaye dadkaan soo daabulaa amarjansiyaan ku shaqeeyaa sabata bixin waaye dadka meel alaal meeshay ku jiraan ugu taga dadkaasaan soo qaadaa marmar raashinka marmaraan qaada raashinka laakiin badii shaqada dadka inaan soo daabulo meelaha fogfog aan geeyo waaye maanta maxaa ku soconaa dad baa soo daabulayna maanta waxaan ku soconaa in bacwooyin iyo shandirwooyin inaan qaybiyo oo kaytoy iyo nasiib yaasiin dhulkaas inaan geeyo bac iyo shandirwaan wadaa iyo raashin iyo lacag
tuulooyin waa fara badan yihiin tuulooyinka siddeetan iyo kow tuulo waay siddeetan iyo kow tuulo aan ka shaqeeyaani tuulooyinka ugu yar macnaa saddex boqol qoys laba boqol qoys waay kuwa ugu yaryar kuwa kale toddoba boqol sidii mareere iyo kalaanji iyo cusmaan mooti iyo haraab iyo waa toddoba toddoba boqolo kun toddoba boqol saas waay waa muddo muddo dheer waay muddo dheer arrintan waa arrin oo macnaha aad u culus waay arrintan aad u culus waay habeenii maalinaan shaqaynaynaa maalintii waxaan dhigaa markii ilaahay ii fududeeyo kun iyo shan boqol qoys inaan daabula laga yaaba maalintii laba kun kun iyo shan boqol saasaan bannaankaan geynaa
aadan runtii waxa uu ka mid yahay dadka gurmadka aadka ugu xooggan ka qayb qaadanayo in ka badan siddeetan tuulo ayuu dad ka soo daabulay hadda waxaan ku soconnaa tuulooyinka hadda uu sheegay oo qiyaastii lixdan kilomitir u jira magaalada jilib waana deegaanada u dhexeeya degmooyinka bu'aali iyo jilib magaceedu waxaa waaye suldaan xasan tamaanow tuuladaan hadda adan ka soo xabay cabdalka kanna cabdalka kanna haa gurigaasi waa baaba'een masaajidka le kajoobes masaajidkaa muuqdo intii kalmaadama daadkaa qaaday alxamdulilah allah mahadleen waa kaa tuuladaan soo marna waxaa ka- xagga horeysa sandariyo liimoole iyo modhooko ayaan soo marnay ayaga maadaama sidaan oo kale waay biya qaaday waa ka jawabu maaha meeshaan tuuladii la degnaayo waay biyo waay hadda may may may dadkiis ilaahay samada bixi xarakadaa samad bixisi bannaankaa la geeyey beledalkariin judu ay bixisa boqolkii boqol waay boqolkii boqol sida maamulka laga raba waa ka baxday waxay ilaahay maadama asfari way sameeyeen way way sameeyeen lamraabay sameeyeen ilaa hadda dagaalka obadan tuulina hore saxana socda cusbooli hortaan waay beledal kirin hortaan waay waxa hortaan ee meesha kumbareera mansuur iyo yaaqla hortaan ay jiraan markay tagaan dadka wala daad guray alxamdulillah wala daad guray doomanka qaadan doomanka qaadan ha todoba boqol waa la qaaday ti u yar Ha, ka ti u yar todoba boqol qoys waa la qaaday inta kale kun iyo shan boqol kun iyo lix boqol laba kun waa junta maay wixii tabartooda way sameeyeen alxamdulilah rabbilcaalamiin waxaan ka mid yahay sidii kaajtoy cusmaan moote nasiib yaasin buulimayonte dibidow waagaade dhadhayduur tafaañ intaas mas-uulaan ka haad waa ka
sidaad maqlaysaan nabadoonka waxa uu ka mid yahay nabadoonnada nagu helinayo safarkaan aan ku marayno webiga ee isku xira jilib iyo bu'aale tuulooyin badan ayaan soo marnay oo gebi ahaanba ay biyuhu buux dhaafiyeen oo dadkii degganaa laga soo samata bixiyey intii tuulay aan soo marnay haba yaraatee ma jiraa qofku nool oo dhammaan dadkii waa laga soo daadgurayey Ee, runtii ee, xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay dadaal aad u xooggan ku bixinaysaa ee, samata bixinta ee, dadkan in wax loo taro wax loo qabto Ee, marka guddigaas safarkaas ayaannu qayb ka nahay deegaanno kale ayaannu gaari doonnaa oo runtii midyo kala duwan loo samayn doono doonta ayaan saaran nahay hadda waxaa da'aya roob oo annagoo ku dhex soconnaa biyaha ee, fatahaadaha safarkii ayaan weli ku guda jirnaa saacado badan ayaan sii safraynaa safarkeenna maanta waa u dheeryahay guddiga ayaa sidoo kale safarka lagu helinayo Ee, darawalka doonida wuxuu ii sheegay in een, aan lagu istaagi karin halkan ay ay kasab tahay in la socdo ee, maadaama uu roobka da'ayo een, weli ma aanan gaarin halkii aan ku soconnay safarkeenna ayaannu sii wadanaa insha allah
aad buu umaadsan walaalkeen cismaan axmed dhuuwo ayuu kaasi ahaa dhinaca kale jamciyadda alixsaan alkheeriya iyo dhakhaatiir ka socota isbeddelka degmada jilib ayaa mar kale holo isugu jira lacag qaybin iyo baaritaan caafimaad kaga sameeyey degmada jamaame in ka badan boqol iyo konton qoys oo qaarkood ay ka yimaadeen waddada laamiga ah ayaa raashiinkaas iyo baaritaanka loogu sameeyey gudaha degmada jamaame wariyaheena faysal mahad oo ku sugnaa halkii deeqahaas lagu qaybinayey ayaa waraysiyo kala duwan la yeeshay salaadiin iyo qaybaha kala duwan ee bulshada waxaan joognaa fagaaraha weyn ee degmada jamaame maantana ee, saaka halka waxaa lagu qaybinayaa ee, gurmad noocyo kala duwan oo lacaga lagu qaybinayo sidoo kaletana ee, waxaa ka soconaya baaritaano caafimaad iyo dawaqaybin oo ay sameynayaan dhakhaatiir ka socota isbitaalka weyn ee degmada jilib ee, howlihii ayaa soconaya iyo diyaargarowgii hase yeeshee markan ee, suldaanka ayaa la taaganaya salaamu calaykum wacalaykum asalaam waraxmatullaahi wabarakaatu aniga magacayga waa suldaan cabdisalaan waxaana suldaan u ahay beesha sure Iyo saaka degmada jamaame iyo fagaarihii weynaa aan taagannahay maxaa ka soconaya waxaa ka soconaya alxamdulilaah bacdallaahi kadib deeq ay soo gaarsiisay maxaa la dhahay jamciyat alixsaan al- alkhayriya iyo weliba deeq kale oo isbitaalka weyne degmada jilib uu soo gaarsiiyey dhakhaatiir daawo ayaa ka soconayo aadna waa ugu faraxsannahay in dadkaani tabaalaysan lala soo gaaro macnaha gurmad lacageed oo maalideed iyo daawo iyadoo wakhtigu aad u culus yahay alxamdulilah allah ayaa ku mahadsan bacdallaahi kadibna waxaa ku mahadsan intii soo bixisay isku- una istaagtay arrintaasi in dadkaani ay la qaybsadaan dhibaatada maanta meesha ku haysato hoyla-aanta ah ee insha allahu intaa inka badanna waa ka sugaynaa hadday gurmad bacad tahay walaayada dhowr meel ay hore u gaarsiisay haddana insha allahu tacaala meelo badan oo dhimanna waa iska jiraan dadkuna lama soo wada koobi karo laakiin waxaan dada- waxaan rajaynaynaa in ay macnaha in badan aan ku hurudno inoo maqan yihiin allahna noo maqan bacdallaahi kadib waxaan wax badan ka sugaynaa insha allahu tacaala walaalaha islaamka meel kastoo joogaan oo ay- iyo walaayadeenada annagoo aad macnaha ugu tiirsan allah subxaanahu wa tacaala
suldaane dadkan ee, boqol iyo konton qoys waaye ee, meelaha ugu badan ee ka yimaadeen maxaa ka mid ah dadkan waxay ka soo baxeen fagaan ilaa iyo maanamuufa ilaa beled raxmo eh, ilaahay waa kuu ronya lokonayaal eh, ilaahay waa kuu ronya bambila ilaa iyo koban waa tuulooyinkii laamiga ku dhararsanaa tuulooyinkii laamiga ku dhararsanaa waay dhammaantood inta ay ka yimaadeen intaas waaye magacayga saddexaad waxaa weeyaan maxamed siidi maxamed deegaankan waxaa ka nimid belowraxmo waa tuulada belowraxmo ka imaaday marka waxaanu soo kaciyey biyihii barakacintii aan nagu soo barkaciyey marka waxaan ku soo tagnay xoolihii geleydii iyo maaragtayo jiifkii iyo maaragtayo waxaan kugu soo baxsanay cayaalkii yaryara ayaan kusoo aanu soo baxsanay aan soo baxnay alxamdulillahi rabbil caalamiin haddana walaayada waan soo dhaweysay waxaan joognaa had degmada jamaame alxamdulillahi rabbil caalamiin hadda waxaan taleefonkii aan ku fiirsaday waa afartan doolar oo lacag jimicdii subxaana al khayri alxamdulillahi khayr allah siiyo ilaahay subxaana wa tacaala waxaan u baryayaa insha allahu tacaala jannat alfirdows alaclaa والله بلد رحمه وحي مران بياه سدح مرته إلا إلا ومرت إبر مجاهد وحي ودعنا إلهي سبحانه وتعالى جند الفردوس على إلهي كورابيو إن شاء الله تعالى قالنا ويجبتي إلهي حره يسجبيو الحمد لله رب العالمين وحان كرجيننا إن شاء الله تعالى قالنا إلهي سبحانه حلاك إيونتي رعب إيونتي waa bahar ilaah ku rido insha allahu taala saamayn weynaa noo geysta alxamdulilah mar badan ilaahay roob baa ku tugnay beerihii mar badan roob baa loo tuugay alxamdulilah haddaa roob la tuugaa biya lagu ordahayaaba marka alxamdulilah wax ilaahay keena waaye muslimiinta waxaan dhihi lahaa marka inay safraan waa imtixaan oo ilaahay keena waaye wax anaga gacantan ku kasbino waaye alixsaan ayadana waxaa leenahay khayr laha idin siiyo maay jacfar xasan usmaan aan leeyahay deegaanka leh deegaanka beldraxmo haye balad raxma iyo saamayntii iyo biyihii iyo fatahadii bal wallaahi biyo madow waa imaaday kow haweenka markaan kusoo waday ba waxaa lii siiyey jiif aan seexdo siyeeri aan xerto iyo waxaa lii siiyey oo go'an dawashto iyo badar cuno kadibna maanta waxaan arkaa farxad weyn aan dareemaya waxaa waye waa islaamka alixsaanna soo booqatay oo maanta muslimiinta u gargaarayso anagoo dhibkaasna soo gaaray maanta waxyaabo oo hadda aniga meesha magaalada joognay quwada ku joognay waxaa hadda duruufta iskaga baxnaa noola siiyey waxaan ugu dayanaa inaa ilaahay kor ka dhigo inaa cadowgeena ilaahay ka jabiyo meel kasta ay joogaan waxaa waye waa inay sabraan walaalaha mujaahidiin guud ahaan intaas ayaan caawa ku soo gebagabeynayaa barnaamijka faafreebka wararka oo qodobo kala duwan aad ku dhegaysateen kulanti dambe ayaa inoo balanaha nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu